أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar gaadiid iyo hub lagu soo furtay oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadka kooxda riidada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey amni xumada ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqidda ayaa qiray in madaxda kooxda riddada soomaaliya ay yihiin kuwa u dulaysan safiirada gaaladaha ee ku sugan xerada xalan ah ee magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde ee wilaayada gado ayaa dowla diini ah u qabtay gaadiidleyda ku dhaqan degmadaas kulan looga hadlayay horumarka waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka mugambow ee degmada kamsuum ah ee wilaayada jubbada hoose
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan kataib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar gaadiid iyo hub lagu soo furtay oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose cabdulqaadir rabbaani oo muuqaalkaasi soo daawaday ayaa inoo faahfaahinaya
يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم
muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad afar daqiiqo ayay kataiba al ikhbaariya ku soo bandhigtay weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muuqaalka ayaa ku bilaabanaya mujaahidiinta oo weerarka u adeegsanaya gantaalada garbaha laga tuuro ee r b g-ga loo yaqaano iyo hubka fudfudud ee aakayaasha kuwaas oo si toos ah weerarkooda ugu ekeenaya fariisinka murtadiinta إن دعا الداعي أتيناه الهنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم
mujaahidiinta ayaa markii ay la wareegeen fariisinka isla mar ahaantaana horay u guda galeen waxa ay kaamirada mujaahidiintu soo qabatay qaar ka mida meydadka murtadiinta oo bilqan gudaha fariisinka ay degganaayeen murtadiintaas ورثنا سنانا وتبخترنا اغتيالا وتعلمنا طعانا نقتدي بأبي دجانة من تورثنا سنانه وتبخترنا اغتيالا gabagabada muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa hub iyo gaadiid ciidan oo maleeshiyaadka murtadiinta looga furtay isla goobta kuwaas oo ka koobnaa gaari cabdibilo ah laba mooto iyo qoryo ay ka mid ahaayeen b k m iyo e k afartan iyo toddobo rasaasta qoriga r b g-ga iyo rasaasta qoryaha aakayaasha iyo agab kaloo ciidan
نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم غدر الجبار فيكم زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey amni xumada ka jirta magaalada beledweynaha ee gobolka hiiraan abuuxasaan ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixin arrimahaasi ku aadan iyaga oo ku sugan magaalada beledweyne ayay taliyaha maleeshiyaadka riddada murtad odawaa yuusuf raage iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda kooxda riddada murtad sambalo shaqireen islamarkaana qayladhaan ka muujiyeen amni xumada ka jirta magaaladaas iyo guud ahaan gobolka hiiraan falkan amni darro ee ka socda beledweyne ayay sheegeen inay ka dambeeyaan waxa loogu yeeray maleeshiyaadka macawiisleyda oo ah qowlaysato laba sano ka hor hubka ay u dhiibeen si ay ula dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka waddooyinka muhiimka ah ee gobolka hiiraan ayay qireen inay yaalaan isbaarooyin lagu dhibaateeya dadka musaafuriinta ah kuwaasoo ay dhiganayaan isla maleeshiyaadka macawisleyda riddada waa kuwan mar ay saraakiisha murtadiinta ka hadlayeen arrimahaasi xerada lamagala ee xarunta gobollada dhexe u weyn ciidamada lamagala ay ku taallaa albaabka laga gelaayo markuu gelaayo wiil macawiisleeya oo aan boliis ahayn oo aan nabad sugid ahayn oo aan militarian inti istaajiya dhahay maxaa ahayd tale odawaayaan ah intee u socotaa xeradan u socotaa yaa kula socda waa nasiib darro ninkii ammaanka ilaalin lahay asaga in laga ilaaliyo horta waa nasiib darro xarunta nabad sugidda waa waa socod waa taqaanaan lamagala albaabkeeda ku taallaa aniga hadda haddaan gelaay qoryaa leela soo baxa waxaa kuu soo haray isbaaradan laga bilaabo ee nuur xawaad ilaa bacda taalla ama kasii xagga taalla in la qaadaan u baahanna maanta inaan ayada aan amnigeedii aan runtii walaac ka muujinayno nasiib darre inteer leego sidaasoo kale inay maanta isbaara taallana ayadana nasiib darre inteer leego wax la aqbali karana maaha waxaad arkaysaan meesha ay maanta taalo Ee, waxyaabo yar yar oo farsamo iyo wax kale u baahan inay maanta ay u taallo muxuu ahay ii sheeg waddooyinka ay u go'an yihiin magaalada beledweyne sida ay tahay kuma fiirsan karno qayladhaantan ka soo yeertay kooxda riddada soomaaliya ayaa ah qayb ka mida mirihii ay ka dhaxleen abaabulidda maleeshiyaadka loogu yeeray macawisleyda oo lagu dhisay amar ka yimid dowladda saliibiyadda ee maraykanka markaasoo xaabo looga dhigay xamladii ashahaadala dariirnimo ee cadowga uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga laba sano ka hor kadib markii maleeshiyaadkaasi ay mujaahidiintu allah fadligii ku jebiyeen furumaha dagaalka ayay iyaga oo habqan waxa ay ku firxadeen magaalooyinkaas markaasoo ay bilaabeen falal burcadnimo ah maadaama asalkooda ay ahaayeen qowlaysato aan diin lahayn kana ardan akhlaaq mahadsanid abuuxasaan xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa qiray in madaxda kooxda riddada soomaaliya ay yihiin kuwa u dulaysan safiirada gaalada ee ku sugan xerada xalaneeh ee magaalada muqdisho yaasir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi kooxda riddada soomaaliya ayaa ah mid aada u liidato oo ay dulaystaan gaalada shisheeye ee gumaysta maamul ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba waxaa lagu yeero beesha caalamka oo ah gaalada caddaanka ah ee degan xerada xalane waa kuwa jaangooya talada maamulada kooxda riddada soomaaliya iyaga ayaana shiriya madaxda kooxdani cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada islamarkaana xukuumadda xasan garguurta ka soo noqday ergeyga arrimaha gargaarka ayaa bannaanka soo dhigay qayb yar oo ka mid ah dabadhilifnimada madaxda kooxda riddada iyo sida ay gaalada u dulaystaan isagoo bixinayay waraysi ayuu ka shanqariyey in safiirada reer galbeedka iyo wakiilada qaramada midoobe ee ku sugan xerada xalane ay dulaystaan kooxda riddada wuxuuna carabaabay in wasiirada kooxda riddada ay safaro dhaadheer u galaan xafiisyada caddaanka ah ee xalane ku yaala xitaa ay dhexdooda isku dacweeyaan saraakiisha faranjiga beesha caalamka anigu waa la shaqeeyey waana la mucaamilay runtii markay ka tagaan meelaha waxay naga qoraan inaa aragtaana fiicnaa laheyd midaan maalinaha waxaan akhriyey maqaalou qoray safiir ingiriiska oo lubnaan joogi jiray markaa dhameeyey markaas waxaan la taliyo ahaa nicolas waxaan ku idhi niig niigaan dhihi jir niigow adna markaa tagta waxa maa naga qori rabtaa aan ku idhi kanoo kale caloxumadan oo kale miyaa naga qori rabtaa runtii dadka ajnabiga markay naga tagaan waxay naga shee waxay naga sheegaan ma fiicno siday noo arkaana ma fiicno anigana ma ku eedaayaba dee annagaa sida ah weliba dhinaca kale markaa tagto oo ayaga aad la shaqaynaysid caloosha waxaa arkaysaa dadka soomaalida ah dad waaweyn oo baraamiisaro noqday oo wasiiro noqday oo madaxweyneyaal noqday aad meeshii imaanayo dacwoonaya macnihi kuwa xataa kuwa xataa wadaniinta iska dhiga hadda waa baxayaan safaaradihii dacwi u tagayaan
sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday wasiirada kooxda riddada in mar walba ay lacago malaayiin dollar ah ku daabulaan siminaaro aan wax micno ah lahayn iyagoo gaalo shisheeye lacag ku siinaya xitaa aysan ogeyn in gudaha dalka lagu qabto siminaarada ayna qasab ka dhigayaan in dalka dibaddiisa loo daabulo xibnaha siminaarada ka qaybgalaya si ay hoteello uga cunaan qarash aada u fara badan
mara waxaa la keenay saddex qof oo khubaro ah oo arrimaha federaalka iyo constitutionka nina maraykan oo ahaa islaamna south africana ee nina canadian oo ahaa xafiiskeenaa la keenay lacag badanaa ku baxaysay si kasta haddaan yeelnay wasiirkii dastuurka waxaan waxaan kari weyn inuu ka faa'iido dadkaas wuxuu leeyahy aniga ma raba dadkan xamara igu keenteene dadkaa south africa ama uganda igu geeya berdhiim soo diyaariya lacagtii iyo qarashkii ku bixi lahay keena si kasta haddaan yeelnay dadkii iyo wasaaraddii iyo wasiirkii waa la susi waayo way soo martaan anaa u taagnaa islaantii kongareeska maraykanka aysa jirta nancy pelosi la dhihi jiray nin chief staffkeeda u n d b da keeneen inuu tababaro guddiyada baarlamaanka waxay dhaheen haddaanan aan la tegaynin banaanka dalka oo bardhiim la qaadanaynin oo hoteelo lagu hoyanaynin annaga xamarna kuma siinayo seminaari aqoon koros cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadalkiisa sii wata ayaa ka sheekeeyey sheeko dhex martay isaga iyo haweenaydii ingiriiska ahayd ee sanadkii lasoo dhaafay qaramada midoobey wakiilowga ahayd soomaaliya taasi oo si cad u sheegtay in madaxda kooxda riddada ay xafiiskeeda usoo kala dhuuntaan haweenayda ingiriiska ah ayaa si cad u sheegtay in wasiirada xukuumadda xasan gurgurte ay dhammaantood iyada saf u soo galaan kadibna marka uu kulanka dhaco ka codsadaan in sawirada ay soo geliso baraha bulshada iyagoo u arka wanaag iyo sharaf
markaas waxay tiri waa dadka soomaalida waa dad fiican laba usbuuc ay joogtay waa dad fiican oo saana saana saana laakiin waxaan uga yaabay tiri qofka soomaaliga ah markuu ku yimaado hadalkiisa bilaawgiisa iyo dhammaadkiisa waa isburinayaan ay tiri labadaba waa iskhilaafsan yihin bilaawga iyo dhammaadka waa iskhilaafsan yihin ay tiri maxaa ka wadaan ku yidhi ijilce waxay tiri markuu kuu imaanayo waxaanu accusation uu kuula imaanaa hebel saan waaye madaxweyne ama ra-isul wasaareu ka dacwoona ama qofuu ka dacwoona tuug waaye saan waaye saan waaye saan waaye haddaa dhowr su-aaloo criticaala weydiiso ma establish garay karay tiri evidence iyo dood ma keeni karo marka walahi sax waa yes you right you right kuleeyahay tiri adoo adoo ku raacahay tiri marka waxaan ku wareernay tiri xataa dadkan mid mid sii bixiisana waxay ku tiri oo waxaan idhi maalmahan waxaa qaabishaa dowladdii dhan waa qaabishay dowladda hadda jirteed weliba kulli wasiiradii safaa ka martay waaba waa khatarataan ku idhi mogta markaasi waxay ku tiri cabdiyo wasiirada annaga in yaraan la shaqaynaya tiri oo portfolioodana quseeyaan kulli lama wada shaqayno laakiin kulligood ayaa kusoo dalbanaya waxay kuleeyihin aan ku arko weliba waxay kuleeyihiin ay tiri iisoo tawid garey inaan kulanay marka dee soomaali ayadaa maamahdo waxay tiri lax walba shilinka ee isdhigtaa lagu gowracaa hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa bannaanka soo dhigay dulliga iyo dabadhilifnimada madaxda kooxda riddada ee uu hogaamiyey murtad xasan gurgurte mahadsanid yaasir maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa dowladdiin ah u qabtay gaadiidleyda ku dhaqan degmadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowladda noo socotay muddo saddex maalin ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo u qabtay gaadiidleyda ka howlgala degmada ceelcadde iyo nawaaxigeeda dowladan muddadii socotay ayaa waxay gaadiidleyda ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mida gaadileyda oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowlada ay qaateen iyo sida ay uga faa'iidaysteen annagoo ka mid ah gaadiidleyda degmada ceelcadde allah subxaana wa tacaala waxa uuna waafajiyey inaan soo qaadanno dowro ciwaankeedu yahay asaasiyaatu diin calaa dariiqati su'aal wa jawaab shacaarkeedana uu yahay cilmun wa camalun dowladaas waxay noo socotay muddo saddex beri ah waxyaalihii aan ku soo qaadannayna waxaa ka mid ahaa limaadaa khalaqana allah allah maxaa uu noo abuurtay khalaqana allaahu licibaadatihi waxdahu walaa nushrika bihi shay a allah subxaana wa tacaala maxaa uu noo abuuray waxa uu noo abuuray inaan keligii caabudno asnaga asaga cibaadadiisana qofna aan waxba la wadaajin waayo allah subxaanahu watacaala cibaado keligii ayaa mutaystay qof kalena lama wadaajin karo waxyaalihii kale oo aan soo qaadanay waxaa ka mid ahaa maa hiya alcibaada cibaado maxaa la yidhaahdaa alcibaadatu hiya ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbaatin wilaayada gobolka gedo degmada ceelcadde ayaan uga mahad celina allah subxaanahu watacaala ka sokow waxaan codsanaynaa dowladaas in mar walba la soo celceliyo gaadileeda degmada ceelcadde ayaan ka mid ahaa nimanka dowladda loo qabtay niman badan baan ahayn dowra cashiro fara badan baan faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan ilaahigana soo waafajiyey macallimiintii waxna baraysayna khayr allah ka siiyo allah waafajiyo waxay shaqaysteen oo ajir eh waxaan codsanaynaa dowladda anoo lagu soo celceliyo aasaaskii diintay ahayd wixii nala bareeyey cashiro badan baan ka faa'iidnay allah ayaa ku mahadsan qof walbana waxaa wanaagsan diintiisa anuu barto annaka diinteenna anaan baranno waa muhim muhiimaadka koowaad waxaa weeye diinta qofka uu leeyahay inuu barto diintan waa dhaqan waa shareeco la isku xukumo oo kitaabkaas ilaahay uu noo soo dejiyey munasalka oo loogu talagalay an dalka iyo dadkaba lagu xukumo oo laisku adeeco oo laisku maqlo waxay ka tagtana male waa kaamil diintan ilaahi uu noo kaamil yeelay waxaan ka mid ahaa ardayda dowladan soo qaadatay oo gaadiidleyda ahayd baan ka mid ahaa waxyaabihii aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa maa huwa aliimaan الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ما هو الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله بسم الله كما dhalinyarada gaadileyda degmada ceelcadde waxyaalihii dowla nagula soo baray oo macallimiinta ayna bareen bar allah siiye waxaa ka mid ah ayna allah allah fi samaa'i fowqa alcarshi ma huwa caaqibatu shirki caaqibatu shirki aljuluudu fi nnaar ma xukmu lmurtad xukmu lmurtad alqatlu liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh ma hiya dahaara الطهارة هي رفع الحدث وإزال النجاس ما حكم تارك الصلاة حكم تارك الصلاة كافر لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر maktabka dacwadda wilaayada islaamiga gedo ayaa dowra diiniha u qabtay bulshada ku dhaqan degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga gedo mahadsanid casaam ugu dambeyntii kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka mugambow ee degmada kamsuuma ah ee wilaayada jubbada hoose warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman deegaanka mugambow ee hoostaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muddadii ay booqashada iyo howlaha shaqo u joogeen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sidoo kale kulan ballaaran la yeesheen culimmada waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka iyagoona ka niqaashay arrimo la xiriira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada deegaankooda wuxuu ahaa kulan ay labada dhinacba ay xoogga ku saarayeen keliya sida lagu horumarin karo waxbarashada deegaanka ka hanqaaday bilo ka hor halkaas oo ay ka furan tahay madaraso furan muddo afar bilood islamarkaana ay wax ku bartaan in ka badan afar boqol oo arday oo dadka deegaanka ah muddadii kulanka waxay waalidiinta ka qaybgala kulanka ay bogaadiyeen dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu kusoo kordhiyey mugambow waxay dhanka kala codsadeen in lasii ballaariyo madarasadan lana tixgeliyo mudnaanta ay dadka deegaanka u hayaan waxbarashada sida bacdalullaahi maktabkan uga mahad celinayaan juhuuddiisa aan la soo koobi karin waa kan suldaanka beesha mushunguli suldaan xuseen iyo qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka oo ka warbixinaya kulanka ka dhacay deegaanka mugambow waxaan ka hadlayaa meeshan aniga oo suldaanka beesha mashunguli waxaan ka waramayaa xagga waxbarashada ilaahinbaa ku mahadsan waxbarashada mugambow ka furan sidaan carruurta u dhegaysano iyo maamulka noo imaaday martida noo imaaday maanta noo joogo ilaa iyo mas-uuliyiinta heer xaraka way noo jooga maanta baa ilaahin baa ku maxadsan ayakan baan ku mahad celinaynaa waxaan rajo u leenahay ka codsanaynaa maamulka ee haddaan nahay suldaanka beesha mashunguli madarasada ee waalidiinka ay tilmaameen madarasada inay dhinac naganaga yar tahay dhinac qayb kale in loogu daro ardayda meeshay ariiri ku tahay waxaan ka codsanaynaa waxaa waaye mas-uuliyiinta tarbiyad wa tacliimka in oo maaragta inayna garab galaan haddaan nahay ka deegaan ahaan reer magaambow waxaan nahay waalidiintii oo cibartaan madarasada oo ku taalo jubbada hoose oo hoostaga degmada kamsuuma maanta ifdinaa soo booqday oo imtixaanay ka qaadeen xagga waxbarashada iyo sidii dhaqanka ahaa maasha allah usu dhoweynan harakadii guud mar walba kornay noo sameeyaan haddina waxaan rajeynaynaa dhammaan tabeel mushunguli ah qalbigaan waa dhammaantaana mujaahid allah naga dhigo dhammaantaana mujaahid naga dhigo allahu akbar waa in annaka dar ilaahay dartiisa oo juhud aan bixino oo maalkeena bixino oo nafteena bixino ilaa dartiisa aan u bixino kadib allah subxaana wa tacaala oolaadeenu ilaahay xanuuniyo ilaa dartiisa ay u dagaalamaan marka insha allahu taala ndugu wa islaam حتنا zaidi maalish kufungish fungula madarasa madaracho ngazanano wahinye chin wahinye kilmatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah wahinye we amal fale mnda fose hana da kugurana muhajirina mndani mwembago ye hamanyize chingereza ama hamanyize swahili kasara kufilan guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu maalmihii lasoo dhaafay waday kulamada iyo barnaamijyada lagu horumarinayo waxbarashada muddooyinkii lasoo dhaafayna wuxuu mashaariic lagu nashaadgelinayo ardayda waalidiintana lagu dhiirigelinayo inay xoogga saaraan waxbarashada ubadkooda ka sameeya degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid abu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu